haddaa macalimiinani aad iyo aad ayaan arrintaas ugu hor imaadsannahay waayo hadda la joogo macalimiintii mishaarka ayaaba ku yar haddaa la dhahaa marka lacag kale laga sii jaraa waxay noqoni dadki inuu dhibaato cusub loo sii geysay noqoni marka waxaan leenahay dowladda arrintaas maaragtay arrin hadda la hagaajin kara ma ahan macalimiintii tabar uma hayaan baslibkooda macalimiinta maanta markiis fiiris sidii canshuur walba looga jaraya n s s f ayaa jirta n h i f ayaa jira p e ayaa jira markiid fiirisa baslibki macalinka boqol kiiba konton iyo lix lacagtooda waxay ku bixaysaa canshuurtii wadanka wixii usoo heraaya waa boqol kiiba afartan iyo afar ayaa usoo heraya markaan tii iidaheed saameyn weyn ayay u keenta macalimiinta to cusub haddana lacag cusuban ama canshuur cusubna la sii saara haddaa la dhaha colayskeeda ay leedahay markaan arrintaas olredy biilkaas waxaa la keenay haddan baarlamaanka madaxdii wajeer ama waqooyi bari dhammaan kenya waxaan leenahay haddaad dadka naxa aas tihiin dadkii idinsoo doortay arrintaas diyaar uma nihin nagama go'do mishaaro intaas goysa ma hayno maaragtay arrintaas baarlamaanka haddaa la keena ha la tuuro